bismillahi raxmaan raxiim dhamaan madaxdii lagu casuumay shirka way wada joogtaa maanta oo bishii saddex tahay bay ahayd inuu furmo welina qabanqaabadiisi baa lagu jiraa waxaa dib u dhac ku yimid madaxweynaha koonfur galbeed oo shalay halkuu imaan lahaa tacsiye awgeed u baaqday asna maantuna soo gaaray alxamdulilah marka shirkii waa si wanaagsan oo kulli waa laga soo wada qayb galay wufuuddu waa timid afartii dowlad goboleed jubbaland haddii ayadaa gobasha dhigtay marka shirkaasu waa waa waa wanaagsan yahay wax ummadda soomaaliyeed rajogeliyo ku faraxsan inay kasoo baxaan oo rajaynayna muxuu yahay ajendaha shirku ajendada shirka macruufa waxaa ugu weyn hortaad la socota waa tii horey golaha iskaashiga dowlad goboleedyada loo sameeyey taasoo macnaheeda ahayd in muqaranimadii soomaaliya lagu xoojiyo dowlad goboleedyadana ay iska kaashadaan arrimaha ayaga wada khuseeya dhexdooda ah dowladda dhexana lagu garab istaago waajibaadkeeda say ku gudan lahayd sida waajibaadyada la kala leeyahay oo dastuuriga ah wixii ay dowladda dhexe leedahayna loo daayo dowladda dhexe wixii dowlad goboleedyada leeyihiinna loo daayo waxa ay tahay in laga wada tashadana laisla gorfeeyo oo laga wada tashado ujeedada golaha loo dhisay saasay ahayd muddo sanad ku dhawaad bay hadda dhisan yihiin marka qaymeyn ballinta la sameeyey intay golaha jireen waxyaalihii iyo himiladii laga lahaa maxaa qabsoomay maxaan qabsoomin hadday qabsoomi waayaan maxay tahay caqabadda waa ajenda ajendaha kale oo muhimka noqon kara waxa weeyaan doorashooyin baa soo socda dhammaan dalkao dhan waa la kala horeeyaa dowlad goboleedyada ayaa horeeya intooda badan dowladda dhexe nafteeda haddii labadii sana almost waa dhamaatay marka bal doorashooyinkaana sidii loo wajihi lahaa iyo qaabka laiskaga kaashan karo oo si iyadoo cidna aynu ku fikirin in muddada lagu daro inay si wanaagsan u dhacaan ayna waa laga wada hadlayaa arrimahaas iyo arrimaha kaleba ajendooyinka kulley waad ogaan doontaan iyo wixii shirka kasoo baxa marka laakiin micnihiisma shirkan waxaa weeye in la yidhaahdo xaaladda dalkan qiimeyno xilliga kala guurkaa doorashooyin baa soo socdo ciidamada ajnabiga dalka joogo muddo dheerna joogay waxqabadkoodana la dhaliilay siday soomaaliya ammaankeeda ula wareegtaa annaga dowlad goboleedyada maadaama aan deegaanadan u dhaaranno mas-uul ka nahay maxaanu qaban karnaa oon iska kaashan karnaa arrimahaasoo dhan baa la rabaa in la falanqeeyo waaye waxaa jira warar laysa dhex marayo oo ah in shirkaas ay kasoo bixi karaan qodobo maxaan ku idhahdaa liduka a dowladda tusaale ahaan in dowladda dhexe xiriirka loo jaro in muddo ahna waxbaad ka cabanayseen markay noqoto dhinaca dowladda haddii aad tihiin gaar ahaan idinka jubbaland iyo qaar ka mida maamul goboleedyada kaleba miyay jirtaa arrintaasi inaad damacsan tihiin dowladda dhexe inaad xiriirka u jartaan maya maya horta taa maba jirto dowladda dhexe annaga annagaba ka mid ah hay-adaha dawliga ayay dowlad goboleedyada ka mid yihiin way jirtaa wada shaqayn la-aan ka dhaxayso hay-adaha dowladda dhexe ama wasaaradaha ha ahaadeena ama hay-adaha amniga ha ahaadeena iyo hay-adaha iyaga wasaaradaha iyo amniga dowlad goboleedyada taas oo soomaaliya maadaama nidaamka federaalku ku cusub yahay hay-adaha dowladda dhexe ay doonayaan inay u dhaqmaan sidii dowladdii dhexe ee dalka ka talin jirtay xilliyadii lasoo dhaafay ay aqbali la yihiin habka nidaamka federaalka iyo habka loo wada shaqayn lahaa hay-adaha dowlad goboleedkana ay leeyihiin maya shaqadan annagaa leh aduunkuna taasaad leedihiin sideen isu kaashanaa sideen isu ixtiraamnaa taasoo mar badan dadka ay u bedelaan in loola joogo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo in maaragta arrintaasi looga soo horjoodo runtii taa waa ka fog tahay saad la socoto annaga berigwet waxaanu dhaliilnay taliska xooga dalka taliyaha iyo taliya ku-xigeenka hadda xilka laga qaaday horta waan ku weydiin doonaa waan ku weydiin doonaa dhinaca marka dadka in badan baa waxay ufasireen madaxweynaha loola jeeda madaxweynuhu siaan u dacwoonan warqada qornoo niri madaxweynuhu khaladkan baa jira ee nala arag soo farageli waaya qodobada aad isku haysaan ee gaarka hoos baan u gelinaa laakiin waxaad leedahay shirkan haddaan ku ekaano shirkan wax dowladda liidi ku ah kama soo baxayaan baad leedahay talooyin waad soo jeedin kartaa maya shirkan ujeedadiisa ma aha in dowlad soomaaliyeed lagu wiiqo in dowlad soomaaliyeed oo jirto lagu mucaarada ee micnihiisu waxaa weeye sidee dowladda soomaaliya oo maanta jirta ay ku guulaysataa guud ahaan ama federaal states ha ahaato ama dowladda dhexe ha ahaato sideen u dhaqaaqnaa sidee maxaa maaragtay maskaxshiilkaas baa laiskugu yimid ajenduhu nina ma xambaarsano nina gogasha uma dhigin aan xiriir ku jarno dowladda dhexe waxaa jiray qodobo shirarkii hore aad wada yeelateen maamulada gobolada haddaad tihiin iyo dowladda dhexe qodobo muhiimaad ku heshiiseen shirarkii ka dhacay baydhabo kuwii ka dhacay magaalada muqdisho qodobada lagu heshiye waxaa kamid ahaa khayraadka waxaa kamid ahaa isku dhafka ciidanka waxaa kamid ahaa dastuurka xilliga la dhammaystirayo nooca doorashada qodobo waaweyn oo muhiima ayaad ku heshiiseen waxaad ka cabanaysaan ma qodobadaasoo la fulinba mise waa waxyaabo aan weli laga heshiin inaad ka hor dhacaysaan exactly aad baan kaaga mahad celinaya siaad ula socota wixii hore loogu heshiiyey oo aan fulin maxaa sabab u ah inay fuli waayaan eedeedayaale waa laga wada hadlay wixii aan hore looga heshiinin qabyo ahaa oo hay-adaha dawladda dhexe iyo hay-adaha iyaga dawladda fada goboleedyada ay isku hayeenna ma sidee loo wajahaa dastuurkan boqol iyo dhowrka qodob ka kooban ee labaatanka sano ku dhawaadka la wareejinayo oo mashruuca isu bedelay oo soomaaliya maanta dastuurkeeda waa qabyo waxba lagama heshiinin waa qabyo un arrinta ay tahay maxaa sabab u ah in lagu heshiin waayo oo dhammaan waayo waxyaalahaas oo dhan waa suurtagal in isla soo qaado dhammaantoodna waa toosin iyo qarannimada soomaaliya si lagu xoojin lahaa waa dastuurka haddaan ka hadalno dastuurka waxaa jira guddi madax bannaan oo qaabilsan dastuurka dib eegistiisa waxaa jira guddi wada jira oo labada aqal ee baarlamaanka ka tirsan dadkaas ayaa soo diyaarinaya waxay kusoo celinayaan guriga aqalka baarlamaanka waa la akhrinayaa waa laysla turxaan bixinaya miyaan la dhihi karin dadkii hawshan loo xil saaray way ku maqan yihiin macruufo iyadoo saa sheegaysa guddiyadaas oo dhan ay jiraan guddiyadii oo dhan iyo waxqabadka wuxuu isu bedelay shirir aan waxba kasoo baxaynin oo marna dalalka dibaddiisa lagu qabto marna dalalka gudihiisa lagu qabto oon horu socodna lahayn qodoba inta lagu wada heshiiya xaggaa la wada dhigay oo laga gudbo kuwa kaleo dhimana lahayn haddii aan wax wada leenahayna dadku wax wada leeyihiinna dastuurka qodoba waxaa ka mid ah in siyaasiyan looga heshiiyo oo guddiyada iyo dadka farsamada ayna go-aan ka gaari karin marka bal kuwaana in la wajaho la caddeeyo la yidhaahda kaa iyo kaa iyo kaa waxay u baahan yihiin go-aano siyaasadeed oo xubnaha dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda dhexe iyo dowladda dhexe go-aanka ragga gaari karo ay ka wada fadhiistaan waxaana bal aan dhammaanaynin mashruuca isu bedelay muddada dheerna sdab wareejinayeyna see loo soo gaabiyaa si dastuur ummadda wada leedahay life documenti ah ama documenti qof walba xaqiisa difaaci karo ama uu maaragtay cadaalad ka heli karo sidee loo helaa marka tuhmo fara badan waxaa jiraya in dastuurka qoloba ay rabto waxa iyada feber u ah inay ama iyada u banaynayo inay geliso waxna ka bixiso waxyaalahaas oo dhan waa la waa la falanqeyn doonaa dabcan wixii laisku waafaqana waxaa loo gudbin doonaa madaxda dowladda dhexe oo la dhihi doonaa ana islaan bay nala tahay bal wax ku dara wax ka bedela way idinku idinku gaar ahaan baraha bulshada iyo shaki iyo aan laga hordegin linyaan lagu dhiijinin wixii wanaagsan baan leenahay taasaan ku talin idinku jubbaland ahaan maxaad ka tabanaysaan dowladda dhexe ama hoggaankeeda annaga jubbaland dowladdan waa taageernay waana taageersannahay xal kalena maba hayno oaan ahayn in soomaaliya ay dowladnimo hesho aragtida iyadana waa inuu qaranka soomaaliyeed guulaysto laakiin waxaa jirto waayada dambe waxaa soo badanayay faragelino looga imaanayo hay-adaha dowladda oo waxay xaq u lahayn iyo deegaanadii dadka lakala qaybinayo dadkii la abaabulayo ado adoo raalli ee madaxweyne ku-xigeen waxyaaba oo cad oo dhacay oo la caddayn karo oo la xaqiijin karo oo faragelina ka yimid dowladda dhexe ii sheeg matalan ma raba hadda inaan midiyaha one iyo two ka ka yidhaahdo horta hortaan ka wada hadalno oo waxaa noo qorshaysan hore inaan u weydiisanay madaxweynaha iyo prime ministerkaba inaan ka wada hadalno annaga tibashada iyada iyo wixii aan khalad ku aragno laakiin waxyaalaha hadda ugu waaweynaa ee dadka ay dareemeen waxaa ka mid ahaa taliska xoogga dalka oo kale taliska xoogga dalka halkan qeyb baa jirto afartan iyo saddexaad la yidhaahdo marka qaybtan uu jirto oo taliye iyo baanduule iyo habdhismeed leh bay waxay abuureen saraakiil kale oo qaybta ka amar qaadan oo deegaanada qaar ay ka abuureen oo la arkay iyagoo dadkiisa kale u abaabulayo waxay qaadeen qalab ciidan oo ay geeyeen meel ciidan qaran uusan joogin taas oo uu shabaabka ka faa'iidaystay dadkana ay u arkeen in jabhado hor leh lagu abuurayo waxay sameeyeen inay madaxda sarsare matalan ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo kale halkii jubbaland waxa ay la damceen ama ay ka kaalmeynayaan markay daadadka ay dhaceen iyo fatahaadaha halkii annaga ay nagala soo xiriir lahayen inay guriga daaqada ka galaan oo ay degmooyinkii iyo deegaanadii si gooniha ula macaamilaan iyadoo aan lahayn guddi midaysan oo deegaankaas oo dhan mas-uul ka ahaayoo la qabtay haddaan taas kaa dhex galo meelaha hadda aada leedahay ciidan qaran oon joogin baa ciidan la geeyey waxaa u malaynaya inaad ka wado magaalada caab magaalada ceelwaaq ceelwaaq ciidan tiro yar baa joogay in muddo ayay joogeen wayna ku dhibaatoodeen al-shabaab ayaa mar walba galo oo weerara intaysan dowladdu soo gaadhin oo dowladdu aysan isku dayin inay wax ka qabato arrintaas maxaa idinku wax uga qaban weydeen maadaama juba jubbaland ay hoos timaado ceelwaq
macruufow saad arrinta u dhigta ma ciidanka halkaa jooga oo ku rafaadsan waa ciidan daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ah bishaare yarna helo xaaladaana ku sugnaa haddii ayba tahay inaan dowladda annaga riboorro gudbini oo niri halkaa ciidamaha jira dayacan in wax laga qabtaa la doonayaa sidee wax looga qabanayaa qaybtii afartan iyo saddexaad ee jubbaland u qaabilsaneed xoogga dalka taliskeed inta lala soo xiriiro in la yidhahdo halkaa taga wax ka qabta waxa ka jira waxeeya miya mase waxaa laga abuurayaa shaksiyaad ama bar ciidan oo taliska xooga ku xiran oo ceelwaq laga abaabulaya marka waxaasoo dhan si khalad ay haddii u dhaceen marka haddii dowladda federaalka qodobka inagoon ka bixin dowladda federaalku gaashaandhigga arrimaha dibadda siyaasadda maareynta masiibooyinka gudaha oo tan uu u socday ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxyaabahaas waxyaaba dastuurku ogolaanaya weeyaan meesha aad ka gaabisaan ama dhaqaale ahaan aad gaadhsiin wixii wada gaadhsiin weydaan baahidii dadka hadday dowladdu soo gasho wax idinla qabato ma wax wanaagsan ba mise waa waxun haddee waxaahe waxay nalala qabto waaba haddee qarankiiba mas-uul ka yihiin oo ayaga dhaqaalihii baa soo maray hadday masiibo dhacdo dowlad goboleedka guddi masiibooyinka ayay qabatay deegaanadoo dhanna waa la rejistaryey waana la tagay waxbaan isku daynoon annaga diyaarinay waxaana idiin sinmaaye wixii adinku aad gaari kari weydeen ku qabto aan idinla aragno intaasoo dhan waa in albaabka laga soo galo ma ahane waxaan u arkaynay anna waxqabad maan arkaynayna dulmi baan u arkaynay saasayna ahayd runta xaqiiqda tan ciidanka qayb baa jirto taliyo qayb baa u jooga wakiilu ah talis leh marka jaraakiyadii ciidankana waa taqaanaa adigu naftaad inkastoo haddii ciidan ahayn nidaamkii sistamka waa taqaanaa haddii taliskii ciidanka hadday intay wixii keenaan ay yidhahdaan halkaa dhibkaas ka jiro arrintaa ku xallaya ama guddigan saraakiisha kaxeeya oo taga waa waxaan anaga soo dhaweynayn oon jecleynba oo nugu qaylidaamineen ee laga sameeyo wa garta intaasoo dhan mayna sameynina qalab ciidan bay qaadeen maamulka deegaanka ay u dhiibeen ayadoo halkaa ciidi joogin qaybo ka mid ah shabaabka gacanta u galay marka wax cad oon ka hadlayna anaga waxa weya waa khalad dhacay weeye ma ahan waxqabad waxqabad annaga waanu soo dhaweynaynaa boqol kun oo ciidan hadday deegaanadan ka abuuraan oo cadowga ugu dagaalamaan waa waajibaadkooda waxaana gacan ku siinayna eednaan u jecelnahay in la sameeyo gaar ahaan gaar ahaan madaxweyne ku-xigeen adigoo raallia cadowgana ka faaidaysanayo adigoo raalli a madaxweyne ku-xigeen gaar ahaan aad baad ula socotaa xaaladda ceelwaaq ciidanka halkaa joog aad baad ula socotaa ciidan tiro yar oo dhowr jeer ay al-shabaab soo weerareen dad fara badan ay ka dileen saraakiil ay ka dileen habeenkii shabaab ay soo galaan magaalada subaxdii ay ciidan ku soo laabtaan habeenkii ay ka laabtaan dhinaca kenya si ay u dugsadaan ciidamada kenya ciidan noocaasaa joogay oo ma aha bilo waxaan ka hadlayno sannado ayay ahayd shantii sano lixdii sano uu jiray maamulka jubbaland maxaa halkaa ciidan loo geyn waayey maxaa al-shabaab looga difaaci waayey ugu dambayn markay dowladdu soo faragelisay maxay dhibaato ku noqotay faragelinta al-shabaab iyo weerarada al-shabaab maxay dhibaato u noqon weyday maxay u damqi weyday maamulka jubbaland su-aalaha dadku isweydiinaya waa kuwaas macruuf wasaaradasafisoodin horta xoogaal baa aniga ninkaad hadda la hadlayso waa ninkii gobolka ka soo jeeday xogogaalka aniga shaksiyan anaa madaxweyne ku-xeen anaa ceel waqtigay habeeyey maamulka u dhisay dhex taagnaa og waxa ka jiro xaqiiqda ah ciidanka iyo dhibka ka jiro iyo tabar la-aanta waa wax cad weeye waa wixii annaga aanu gudbinay oo niri hanalaga gacan siiyo laakiin wax haddaanu ka hadlayno maaha gacanna laga siinaya ciidankaa inuu dhismay in magaalada la difaaco oo ciidan loo helo ma ahayn wax ka gedisan baa meesha laga waday laga damcay waxaanu ka hadalnayna saasay ahayd sidaanu annaga uga hadalnay bayna u dhacday laakiin ciidanka iyaga meesha ku dhibaataysan tirada yar qalabkaan haysanin annaga aan awood u weynay anigoo madaxweyne ku-xigeen aan tagin oona kaalmeyn karin dowladda aanu niri war adinkaa dhaqaalihii caalamkan idin imaanaya qarankana mas-uulka ah ciidamadana mas-uulka ah ciidankan nala qabto iyo qorshihii loogu talagalay iyo qeybtii u xilsaarnayd oo wax loo marin lahaa intaba lama damcin lama samaynin hindiso shaksi maskaxdiisa ku jiray iyo ujeedo kale oo dadka dhexdiisa inay ama kala shakiyaan ama la kala qoqobo qolyala la hubeeyo qolyana laga tago waxaan macno samaynaynin waa gartay soomaali hore ugu soo daashay baa meesha laga abaabulay marka sida hadda adigaad udhigayso waa siday dad badan oo soomaaliyeed u arkaan ku khaldan yihiin ma aha xaqiiqdu saas annagan ciidan la dhiso la tababaro la qalabeeyo wax allay waxa aanu maxay ahayd aanu raadinayno oo aan u dhibanayno intaaba weeye ma ahaanay wax ka gedisan maaragtay meesha ka socday waxaan ku niri kaaliya qaybtiina iyo adinku israaca meeshaan wada tagno hare ciidan aan ka furno ciidama difaaca meesha inta ciidamaas loola tababarayana nagu kaalmeeya aanu keenno gacaal waaq ciidamo badan baa ku firirsan tuulooyinka jooga marka amsom ma joogto amsom mandate-ka in lala hadlo dawladda dhexe ayay mandate-kada tahay ciidamada amsom oo tuulooyinka jooga ku qasba inay degmada dib u degaan oo intaan ciidamo ka diyaarsanayno ilaa amsom adinka ayaa u ah maxay ahayd accountability ama toos u ah waxa intaas aada sheegayso dhan waa intaan innaga aanu ku dacwanayna laakiin waxaan annaga ka hadalnay intaa wax ka gedisan bay ahayd xaqiiqna ah waayo qodobka kale ku saabsan horta dowladda soomaaliya maamul goboleedyo haddii aad tihiin dabcan degaano iyo dad baad matalasaan marka inaad xaqiina ka heshaan dad badan way idinku raacsan yihiin dad badanna inay idinku diidayaan ilama aha laakiin markaad dhinaca kale ka eegto dowladdani waa dowladdii aad soo dhisteen xildhibaanada soo doortay kismaayo baydhabo cadaado garoowe jawhar ayaa lagu doortay golihii wasiirada iyo qaabka lagu qaybsaday waad ogtihiin xildhibaanada sida lagu soo doortay dowladdan iyo dowladihii ka horreeyeyba waa laga wada dharagsan yahay arrintuma waxa weeyaan degaanadii oo aan wax ka helayn dowladda maadaama dowladdii loo wada dhan yahay gobol kasta uu ku jiro hadday xildhibaan tahay hadday golaha wasiiro tahay hadday xubin kasta oo dowladda ka mid tahay waa loo wada dhan yahay arrintuma dowlad goboleedyo ay wax ka maqan yihiin baa mise waa madaxda maamul goboleedyada oo ay wax ka maqan yihiin sababtaan saas ku weydiinaya waxa weeyaan doorashooyin ayaa soo socda koonfur galbeed a usoo horeysay puntland baa ku xigta tiina ku xigta hirshabeelle iyo galmudug baa laga yaabaa inay iyagu doorashooyin ka dhacaan arrintuma waxay ku saabsan tahay dib usoo doorashada iyo siday ku badbaadi lahaayeen madaxda maamul goboleedyada sidii marka loo soo dooran lahaa mise waa wax uga maqan iyo xaq uga maqan dowladda dhexe si fiican baad su-aashaas u dhigtay waxaan jeclaan lahaa iyadoo la munaafaqaadin inaan kaaga jawaabo annaga waxaanu ka hadlayna waxaa weeyaan dowladda dhexe waa dowladayadii baarlamaanku way ka kooban tahay jubbaland baarlamaanka laga doortay konton in ka badan buu ahaa waa joogaa waxaanu ka hadlayna waxaa weeyaan wixii inaga dhexeeyey oo magaca dowladda dhexe ay noo matelaysay ayayna deegaanada aanu ka soo jeedna helaynin hadday xagga ciidanka tahay hadday xagga dhaqaalaha tahay hadday xagga deeqaha waxbarasho tahay hadday xagga maxay ahayde risaasta iyo zaanada ciidan oo laiskaga difaaci lahaa nimanka nabaddiidka tahay wax allay waxaan anagu xaq ugu lahayn baanu ka helinin waxaanu ka qaylinayn waxaa weeye war noo qaybiya waxaanu xaq u lahayn oo deegaanada u qaybiya oo mashaariicda qaybiya oo deeqaha qaybiya oo waxa emergencyga lagu helo qaybiya arrintan xamar ma ahan inaad xamar iska daba wareejisaan oo ay n nabadna ka keeni weydaan horumarna ka keeni weydaan dhaqaalihii dalkan halkaa ku baabisaan sax maahan annaga jubbaland aan nahay dekedaan maamulnaa ereboraan joognaa intaba dawladda dhexe ayaanu u daynay cidna kama kirayn cidna kulimaanu heshiin waxaan niri waajibkaas waa waajib ay dawladda dhexe leeda waa ku ixtiraamna waxaad adinku xaq u leedihiin qabta annagana inala xisaabtama waxaan xaq u leenahay nagu control oo inaad madax noo tihiin aamina oo waxaanu qabanno ku faana birita waxaad tidhaahdaan intaanu xilkaa joognay maamulka jubbaland baan kalmaynay jilib iyo bu-aalaan xuraynay intaa adinkay taarikh idiin noqonaysaa adinka ayaa iskale guusha koowaad haddii aan wax ku guulaysan haddaan khasaarnana khasaaraha adinka ayaa kow ka noqonaya bal fahma inaad madax noo tihiin oo intaa yeela weli waxaan ku hayna xagga doorashada annaga qaar baa idaacadaha ka sheegay jubbaland waxay rabtaa inay doorashadii ku darsato in la doorto ma rabto waxaanu leenahay annaga doorashaanu qabanaynaa waa tartamaynaa dadka wax nala leh hanala tartamayna cidda heshaan kula shaqaynaynaa wakti kuma darayno marka bal inta taa laga gaarayo kaaliya nala howlgala deegaanada maqan nala xoreeya dadka nala mideeya qabyaalada nala aasa dastuurka dib u aadino wixiina wada anfacaya oo dhan aan samayno kadibna hala tartamo annaga lagasi uma rabnaa inaan ka tagno oon nidhaahdo systemkaan meel daaran kasoo bilownay meeshaanu maraya ha la kala dhaxlo marka intaad in laisla fahmo wey waxaanu doonayna